bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiya dalsani muqdisho kusoo dhowaada warka subax qodobadaan idiin haynan waxaa ugu waaweyn munaasabad lagu xuseeyey sanad guurada afar labaatanaad ee dib u howlgelinta isbitaalka madiina oo xale lagu qabtay magaalada muqdisho wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey sanad guurada afar labaatanaad ee dib u howlgelinta isbitaalka madiina gudoomiyaha gobolka banaadir hana duqa magaalada muqdisho oo ka hadlay marxaladaha uu soo maray isbitaalka madiina ee ciidanka booliiska soomaaliyeed taliska ciidamada maraykanka ee africom oo sheegay inaysan ku lug lahayn howlgal la sheegay inuu ka dhacay buraleyda caalmadow ee gobolka sanaag shirweynaha labaad ee midooda dugsiyada gobolka banaadir oo ka qabsoomay magaalada muqdisho iyo murtiyad laga soo saaray shirkaasi baraadka dibadda warkeena subaxaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalal hor leh oo shaaciyey inay aqoonsi buuxa ay siinayaan dowladda falastiin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeegga tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeegga tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa arbaco taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha may sanadku waa laba kun afar labaatan waxaa tasheen qodobada ugu waaweynaa warkeena subax markaana kusoo dhawaada iyagaiyo faahfaahsan aynu ku bilawnay munaasabad lagu xuseeyey sanad guurada afar labaatanaad ee dib u horgelinta isbitaalka madiina ayaa xalay lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan xalay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala gadisan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya sida wasiiro xildhibaano gudoomiyaha gobolka banaadir iyo marti sharaf kale sanadguurada afar labaatanaad ee isbitaalka dib u howlgelinta isbitaalka madiina ayaa waxaa mas-uuliyiintii ka hadlay qeyb ka ahaa agaasimaha isbitaalka madiina doctor maxamed burtuqaal waxaana uu xafladaasi xalay uu ku sharaxay adeegyada ay bixiyaan horumarka uu gaaray isbitaalka iyo hiigsiga fog ee isbitaalka uu leeyahay
subxaanahu watacaala oo nasiib ama fursad noo siiyey inaan ka mid noqonno taariikhda sooyaalka isbitaal madiina cawadana meeshaan gobashaan quruxda badan sukaaya keenay waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo fursaddan dadkii ka shaqeeyay xafladdan wiilal iyo gabdha oo goobtan ka dhigay goob qurux badan oo martidan qiimaha badan isku ka keentay maalna kadib maanta waxay ku beegan tahay safarkii isbitaal madiina oo ah mid aada u qiimo badan oo aan halkan isugu nimid inaan ugu dabaaldegno sanad guuradii labaatan iyo afaraad ee dib ufurinta isbitaal madiina waxaa xusin mudan in isbitaal madiina la dhisay kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii lala furay labaatan iyo shantii may sidaas daraaddeed sanad guurada saxda ah waa konton iyo lix sano jir isbitaal madiina insha allahu tacaala sanadka soo socda isbitaalka wuxuu u dabaaldegi doonaa sanad guuradii konton iyo toddobaad anigoo agaasimaha isbitaalka waxaa sharaf iyo karaamiy ah inaan dhammaantiin inala hadlo munaasabaddan qiimaha badan waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan ka faa'iidaysto in aan ini iftiimiyo guulaha la taaban karo ee aan gaarnay waxaana si kal ilaaba uga mahadcelinaqayaa ugu mahadnaqayaa intii gacan naga siisay safarkan cajiibka labi afartankii labaatan iyo afartii sano ee lasoo dhaafay isbitaalka madiina wuxuu si joogto ah ugu dadaalayay inuu bixiyo adeeg daryeel caafimaad oo ku dayasho mudan isla markaana uu gacan ka geysto wanaagga bulshadeenna maanta waxay ku maanta waxay maanta waxaan ku haweynahay inaan inlala wadaago qaar ka mid ah guulaha iyaga caanka ah kow waxaan noo suurta gashay inaan furno qaybta bukaan socodka uu xarigga nooga jaray wasiiru dowlaha wasaaradda amniga iyo taliyaha ciidanka booliska qaybtaas oo ah qayb aad iyo aad muhiim u ah noona suurtagelisay inay ka shaqo bilaabaan dhakhaatiirta qorshaad kala duwan leh una bixiyo adeegyo kala duwan oo caafimaadka labo waxaan kula ku guulaysanay in aan hirgelino shaybaarkii sumow isbitaal madiina wixii caawa ka bilowda wuxuu awood u leeyahay inuu ogaado sunta jirka soo gasho hadday tahay mid darooga hadday tahay mid kale waxaan kaloo ku guulaysanay in aan dhisno qaybtii hooyada iyo dhallaanka iyo qaybtii jinsiga godobfarada jinsiga waxaan ugu mahad celinaynaa hay-adda qadar jaarat waxaan kaloo ku guulaysanay inaan dhisno sistamka caafimaadka bukaanka caafimaadka oo teknolojiya oo xaqiiqatan hadda markuu bukaanka imaado si saxa xogtooda si tekno- ee, ee, electroniga loogu diiwaangelinayo waxaan uga mahadcelinaynaa ee, somni oo xaqiiqatan internetka dhulkaas weyninka badan oo staafku ku fadhiyo ee, fiber optic noo dhigay qarash ka badan afartii koo kunna ku bixiyey waxaa lacagna staafka ka qaaday waan ugu mahadcelinaynaa shacabka asiri waxaan kaloo ku guulaysanay inaan dhisno isbitaalka iridda weyn ood aragteen oo hadda lasoo bandhigay taasoo ujeedkeedu ahaa sidii loo fududay isku socodka bukaanka iyo dadweynaha iyo baabuurta oo hal- marka hore hal meel kasoo geli jiray waxaa ku guul ah
dhanka kalena ah wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda xafladaasi afar sanadguurada afar iyo labaatanaad ee isbitaalka madiina waxaana uu wasiirka arrimaha gudaha een, ama wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya een, cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag uu halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan daawaneysa wasiirka ayaa bogaadiyey ugu horeyn maamulka iyo howlwadeenada isbitaalka madiina howsha muhiimka ah ay u ayaan bulshada soomaaliyeed xiliyadii adkaa ee lasoo maray iyo haatan oo uu dalku dib usoo kabsanayo wasiir fartaag ayaa tilmaamay in isbitaalka madiina uu tusaale u yahay siday boolisku siday booliska soomaaliyeed ugu helan yihiin een, horumarinta caafimaadka bulshada waxaa sharaf noo ah inaan caawa ka soo qayb galno sanad guuradii afar iyo labaatanaad ee dib loo aas-aasay ama dib loo furay cisbitaal madiina oo aada iyo aad looga sheekeeyay caawa marxaladii uu soo maray iyo heerar kala duwanaa ee uu soo maray waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan marxaladahaas adag ee isbitaalku uu soo maray dadkii ku soo shaqeeyey hadday ahaan lahaayeen madax hadday ahaan lahaayeen shaqaale hadday ahaan lahaayeen dhaqaatiir hadday ahaan lahaayeen amni intaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo sidaas si la-eg ee, cusbitaallada kale ee publikada ah ee martiini iyo haatan aan ka tilmaamnay maxaa la dhahdaa banaadir ayaguna waxaan filayaa insha allahu tacaala inay ayaguna mataqaanaa sida cisbitaal ma- madi- madiino shaqada looga qabtay ama maxaa la yidhaahdaa ee- ee heerkan loo soo gaarsiiyey adinkan in lii soo gaarsiin doono cisbitaal madiino oo aad ka sheekaysteen dadka taariikhdiisii imeeluu soo maray oo ugu horeeyo dad kale magacdhabahayey marxaladii ugu adadkaa dad gacanta ku hayay oo uu ka mid ahaa barofesor maxamed yuusuf oo kale oo aan la ilaabi karin shaqaduu ka qabtay xilliyada adkaa aad baan ugu mahad celinayaa saas si la-eg agaasimo boortuqaal oo haatan muujiyey muddadii yareed uu joogay horumar aada iyo aada u ballaaran oo la- la higsan karo ama muxuu ahaa la tilmaami karo isaguna waxaan leeyahay bortuqaalow aada iyo aad baan kugu mahadcelinayaa sidaas si la-eg iskama imaanin horumarkan iyo quruxdan meesha ka muuqato haddaanu aabbo jirin sidii uu sheegay agaasimihii martiini daktarkii meeshan ka hadlaayey jalaaludiin inuu ahaan u malaynahay magaciisa aad baa wuxuu yidhi muxuu ahaa isbitaal madiina heerkan ma gaarin hadduusan lahaan lahayn aabbo aabbahaas oo ah taliyaha booliska soomaaliyeed janaal suruq iyo saraakiisha la shaqaynaysa iyo hoggaanka iyo hoggaanna hoggaanka caafimaadka intaba waxaan idin leeyahay adinkuna aad baad u mahadsantihiin maxaa yeelay taariikhdu way sheegaysaa qofka wanaagsan iyo qofka shaqo qabto iyo qof walba meeluu maro taariikhdu way sheegaysaa marka soomaalidu waxay tidhahdaa ma shan geed baan kaa sheegaa misena waxaas iyo waxaas baan bixinnaa marka waxaan filayaa in geedo badan laydinka sheegay asdhiganina dadaalka sii wada ilaahay idankiis guul baana ilaahay inkala muxuu ahaa inkaga baryahayaa haddaan usoo noqdo marka intaas caafimaad muhiimaddu uu leeyahay caafimaadku saaad la socotaan dhammaantiin mas-uuliyiinta kala gadisan oo ay ugu horeyso wasiiru dowlaha iyo dhammaan inta kale ee mas-uuliyiin ee fadhida halkan ee xukuumaddan soomaaliya oo uu hogaaminayo profesor xasan sheekh maxamuud wuxuu leeyahay tirar badan buu ii leeyahay oo uu ra-iisul wasaaruhu ka yahay ee, profesor ee, xamse cabdi bare tirarka ay ballan qaadeen oo adag tihiin muddada laba sano ahayd oo haatan la joogay oo ku beegneed shan iyo tobankii bishii shanaad laba kun iyo labaatan iyo labadii laga soo wareegatay haatan laba sano ballanqaadyadii ay ballan qaadeen xukuumadda dan qaran oo uu hogaaminaya xamso madaxweyne dhuukaya xasan maxamuud tiirka koowaad amni buu ahaa siduu u sheegay madaale tiirka koowaad amni tiirka koowaad amni amniga wad ogtay meeluu marahayo meel fiican buu marahayaa ilaa idankiis tiirka labaad oo la hiigsanaya isaguna wuxuu ahaa waxbarasho waxbarashadiina iyadana meel fiican bay maraysaa mar uu wasiirka caafimaadka waxbarashada ka hadlahayay inta macallin la qaatay iyo inta iskuul la furay iyo inta mataqaana gacanta ugu hayo ayaduna aad bay u badan tahay insha allahu haddaan nahay wasiirkii haatan maxaa la yidhahdaa amniga ee halkan joogay anuu ku hadlahayo muxuu ahaa magacii muxuu ahaa wasaaradda iyo magac maxaa la idhahdaa xukuumadda halkaanad intuu joogto waxaan idin ballan qaadahayaa haddaad tihiin bahal caafimaadka tiirka saddexaad inaan codsigiisa geyn doono inuu noo noqdo caafimaadka haddii ilahay ka dhigo maxaa yeelay haddaanu caafimaad jirin waxbarasho ma jirto
kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay marxaladaha uu soo maray cisbitaalka madiina ee ciidanka booliiska soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaare oo xalay ka qayb galayay munaasabadda sanad guurada afar iyo labaatanaad ee dib u furidda cisbitaalka madiina ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey marxadaha kala duwan ee uu soo maray cisbitaalka madiina waxaana uu sheegay in la-aanta cisbitaalka madiina aysan ummaddu waxba aan lahayn
horta waxaan islahay caawa wixii abaalmarinbeledkiila waa dhammaadeen aan islahaa marka way ku mahadsan yihiin in ruuxa bini aadamka ah wuxuu galay in lagu abaal mariyo waa dhaqan aada iyo aada u wanaagsan waxaan leeyahay markaa cisbitaalkaani cisbitaal madiina doorka uu soo qaatay dalkaani maraaxiisho kala duwaneed uu soo maray cid kasta oo soomaali ah markhaati ayay ka tahay siiba dadka caasimadda ku noole markhaati ayay ka yihiin maxaa yeelay waa isbitaalka keliya ay cid walba iska dhaadhacsiinaysa inay ayadu leedahay ay cisbitaal ay ayadoo ay leedahay inuu yahay oo aan macnaha aan bireefar camal aan lou soo aadi jirin waa cisbitaalka waktigii uu shaqaynayey ee yaraaday cisbitaallo magaaladan ka shaqaynayo ay kow iyo labay ahaayeen gacmihii isi soo dhaafay ee gacanta ku haayay mas-uuliyaddaasi oo ugu dambeeyey agaasimihii maxamed yuusuf bartasoorkii waxaan leeyahay horta awalan waa ku mahadsantihi sidaasi la mid ah waxaan u mahad celinaynaa odaya hadda ka hor isagoo xanuunsanaa intay loo tegaa la yidhi balwaran duqiyow asaguna xaggeeba ii joogaa la yidhi markii uun cabbaad lala wadoowlay dhuloodow rigaarkaygow ducana waa markaan soo fadhiistowri isbitaalku nin la yidhaahdo burtuqaal ayaa horta hadda gacanta ku haayo burtuqaal kelmadda burtuqaal wuxuu ka yimid malayna waa wada taqaanay waa liimada yartaa bambeelmada ah oo yidhadhista ah burtuqaal sideedaba wiqaayatu liljism waxaa la yidhahdaa jismka waxay ka ilaalisaa wax alla wixii cudurrada qaarkoodayba ka ilaalisaa magacoo wataa horta magacan caadi aane ducano markaan soo fadhiista waayo waxaan u jeedaa isbitaalka daraadan aniga taliyaha iyo wasiiru dawlaha amnigan kormeerayo ku marnay iyo reebahoy anagoo badan bimugxaanka iyo intaan ka nimidnay agoonta booliiska ayaan soo marnay shaqada ka socota ayaan aragnay shaqadaas aan aragna markay dhammaato markaas ayaan iswarsa doonaa waxaa iska beddelay isbitaalka haddii ilaah yidhaahdo taliyi sulubna waxaan uga mahad celinaynaa inta uu joogay isbeddelka ka muuqdo waxaa la yidhi kubatol horta kubihiisaa la fiishay tiraa soomaalidu marka taliyaha intaan waxkaan laga fiirin goobaha mas-uulka uu ka yahay horta laga fiirinayaa waana ku guulaysta khayr allaha siiya annaga isbitaallada gadaalan iska marinaynayo caafimaadka door weyn ma siinayninoo amni amni amni amni iyo howlo kalean ugu taagnaa laakiin dictor jalaaludiin iyo iyo iyo dictoorisada fortuno banaadir joogtay meelaha danta guud aheed inay baahidooda taagan tahay ayaa noo muuqato hadda ka hor waxaa dhacday runtii isbitaalka xoogaa maalin kormaad ku tegay dad dhaawacaan soo boobanayay markaasaa qoladii maamulka isbitaalka gacanta ku haysaa waxay ugu tiri guddoomiyow saalo qalliin ma laha oo baarka shacadii raajadi ma laha oo mukayfi ma haysano laba iyo toban burbalena ii sheegeen waa soo qaaday niman odayaal akhyaar ah oo bangiyada ah oo hadda dee bangiga m b s hadda halkaan fadhiyee waa arkaya meeshaan quruxdeeda inaa m b s mooyaane inaysan cid kale saan qurxi karin bangiyadii aan u yeeray juug uma dhiin baabuurkan saara waa kixiyey isbitaalkan horta geeyey
dhinaca kalena ah dhegeystayaal haddii aynu eegno daliska ciidamada milatariga maraykanka ee africom ayaa sheegay inaysan ku lug lahayn howlgal la sheegay inuu ka dhacay buraleyda caalmadow ee gobolka sanaag daliska africom ayaa jawaabtan siiyey idaacadda ku hadasha afka soomaaliga ee v o eda oo su-aal ka weydiisay waxa ay kala socdaan duqeymaha isqabqabsiga abuuray ee ka dhacay gobolka sanaag kuwaasi oo dowladda soomaaliya ay sheegtay maalmo ka hor dowladda soomaaliya ayaa lix iyo labaatankii bishan soo debisay in howlgal ka dhacay buraleyda caalmadow lagu dilay in ka badan labaatan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maalintii xigtayna mas-uul ka tirsan maamulka puntland ayaa sheegay inaan la cadeyn gelin in waxa dhacay ay duqeymo ay ahaayeen wasiirka warfaafinta puntland maxamuud ciidi dirir ayaa sheegay in maamulka puntland ay gacanta ku hayaan deegaanadaasi dowladda federaalkuna aysan kartideeda lahayn in ay howlgal ka fuliso deegaanadaasi sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaa se qiray in la xaqiijiyey inay qaraxyo ka dhaceen dhulka ay dowladdu federaalku sheegtay in buuraleyda buuraleyda ah kana tirsan gobolkaasi sanaag wasiirka warfaafinta puntland ayaa sheegay inay diidan yihiin in dowladda federaalku sheegato inay fulisay ama wax ka fulisay howlgal ka dhacay gobolka sanaag puntland ayaa muujisay inay ka xum tahay ama ay ka xumaatay sheegashada dowladda federaalka ee howlgalkaasi howlgalka dowladdu aysan cadeyn dowladda iska leh diyaaradaha fuliyey duqeyntana dhankiisa maraykanka oo inta badan fuliya duqeymaha kana dhaca gudaha soomaaliya ayaa hadda cadeeyey in howlgalkaasi uusan fulin halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadi hadalsan muqdisho markaana haddii aan eegno akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah wararkaan idiga hayno dowladda ama dalal hor leh ayaa shaaciyey in ay aqoonsi buuxa ay siinayaan dowladda falastiin ra-iisul wasaaraha dalka slovania robert colob ayaa u dhawaaqay in ay khamiista toddobaadkan u gudbinayaan baarlamaanka dalkaasi go-aan ay slovania ku aqoonsanayso dowladda falastiin dalkan ku yaala ee koonfurta bartamaha yurub ayaa ku biiraya safafka wadamada yurub ee ama aqoonsanaya dowladda falastiin madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa isna si buuxda u sheegay inay u diyaar garoobayaan inay aqoonsadaan dowladda falastiin baarlamaanka federaalk dalka australia ayaa isna u codeeyey in falastiin loo aqoonsado dal madax bannaan australia waxay ka mid tahay boqol saddex iyo afartan wadan oo u codeeyey in falastiin ay xubin buuxda ka noqoto golaha guud ee qaramada midoobay horaantii bishan dhowr wadan ayaa ku dhawaaqay inay aqoonsan doonaan dowladda falastiin ilaa hadda sanadkan oo ay ku jiraan bartabos bahamas jamaica iyo sidoo kale trinidad iyo tobaco wadamada la yidhaahdo dowladaha norway spain iyo iran ayaa horey ugu dhawaaqay inay si rasmi ah u aqoonsadeen dowladda falastiin waxaana toddobaadkan ama dalaabooyinkan ka carooday israael oo dagaal kula jirta dowladda falastiin guud ahaan dhegeystayaal warkii duura warkii subax aad kala socdeen raadi dalsan muqdisho naginta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel